barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin salaasa ah waana labiyo tobanka bisha disembar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doonaa ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana duurnimona dhegeystayaal waxaa ka mid ah wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee soomaaliya oo v o a uga warantay ciyaaraha muqdisho ka socda iyo weliba shir dhowaan dhallinyarada ay u qaban doonaan
arrintan isboortiga tartankiisa waxaa noo dhinac socda qabashada shirweyne qaran ee dhallinyarada qaranka soomaaliyeed oo aan saddex boqol oo dhallinyaro oo dalka soomaaliya kasoo kala jeeda aan isugu keenayno toddobiyo tobanka ilaa sagaal iyo tobanka isla bishan disembar haddii allaha awoodda la ogolaado waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan carwo ganacsi oo lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti iyo qaar ka mida dhallinyaradii badeecadahooda ku soo bandhigay iyo weliba ka qaybgalayaashii kale oo barnaamijka dhallinyarada v o a u warramay
kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka marnaan doonan barnaamijka heesaha aannu idiin hayno waxaa ka mid ah
ixasuusise shuxulkii hawge ceebihii dalkayga iga wadaaxiga
nin waliba xeeruu ku xurmaysanye xududihi wacna wacna waa codadka fanaaniinta guuleed simba iyo weliba asmaloof dhegaystayaal idaacaddaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
war naga soo gaaray puntland ayaa sheegay in madaxii miinobaarista puntland colonel cusmaan abshir kabayer uu ku dhintay qarax lagu aasay aagga galgala ee gobolka bari qaraxaasi ayaa sidaa uu mid ka mid ah ilaalada sarkaalka dhintay u xaqiijiyey v o e da yimid xilli ciidamada puntland oo aaggaasi fariisin ku leh ay ku howlanayeen soo saarista miino jidka dhinaciisa lagu aasay laamaha ammaanka puntland weli wax wara kama soo saarin qaraxaas uu ku dhintay sarkaalka miino baarista u qaabilsanaa howlwadeennada amniga ayaa sheegay in ninkii isniintii shalay isu qarxiyey magaalada new york uu internetka ka daawan jiray dacaayadaha ama borobagandada kooxda la baxday dowladda islaamiga islamarkaana uu baadhayaasha u sheegay inuu ficilkan kaga aargudanayay ficilada militariga maraykanka mas-uuliyiinta ayaa yaqiinsaday ninkan una aqoonsaday ninka falkan ku eedaysan inuu yahay akiyaad ulah oo da-diisu ay tahay toddobiyo labaatan sanno jir islamarkaana ah soo galootay u dhalasha ahaan ka soo jeeda dalka bangaladesh horena uu ahaa tagsiile weerarkan ayaa shalay isniintii ka dhacay tuumba isku xidha terminaalka basaska iyo weliba fagaaraha times square muuqaal la baahiyey ayaa muujinaya ninka weerarkan sameeyey oo dhex lugeynaya xilli buuqa iyadoo intaasi kadibna uu qiiq meesha lagu arkay aaladii kadib markiiuu aaladii sitay u qarxiyey ciidamada siriya oo ay taageerayaan xoogag ka socda iiraan iyo afghanistan iyo duqeymaha cirka ee ruushia ayaa duulaan cusub oo ka dhana mucaaradka siriya ku qaaday meelaha ay ku xooga badan yihiin gobolka idlib gobolka idlib ayaa waxa uu yahay kan keliya rumaysan yahay in mucaaradka ay ku xooga badan yihiin kadib markii ciidamada syriya bishii disembar ay ka saareen aleppo iyaga oo ay taageerayaan duqeymaha cirka ee ruushiya oo markaasi ciidamada asad ay gacanta ku dhigeen aleppo
ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa isniintii sheegay inuu aaminsan yahay in badi ama dhammaana dalalka reer yurub inay safaaradahooga u soo rari doonaan jerusalem islamarkaana ay aqoonsan doonaan caasimadda israa'iil iyadoo daba socotaa dhawaaqii toddobaadkii hore ee madaxweynaha maraykanka donald trump uu sheegay netanyahu ayaa isaga oo barbar taagan madaxa siyaasadda ee midooda yurub federica mogherini ayaa sheegay in aqoonsiga trump ee isra'il amaba jerusalem uu xaqiiqada miiska taallay laba jibaaray islamarkaana ay tahay nabaddii oo lagu saleeyey xaqiiqada hase yeeshee mogherini ayaa ka hortimi netanyahu iyadoo sheegtay in midooda yurub aanu ku biiri doonin aqoonsiga trump ee jerusalem uu aqoonsaday caasimadda israa'iil
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington magaalada muqdisho waxaa ka soconaya tartanka ciyaaraha kubadda cagta oo dhex maraya maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ee soomaaliya tartankaasi ayaa waxaa ka ciyaaraya dhallinyaro badan oo ah cayaartooy soomaaliyeed islamarkaasina ay u daawashtagayaan boqolaal dadweyne wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee soomaaliya khadiijo maxamed diiriye oo wasaaraddeedu ay tartanka soo qaban qaabisay ayaa waraysi gaara ay siisay barnaamijka dhallinyarada ee v o eda waxa ay ku sheegtay in sidoo kale ay qaban doonaan shirweyne ay ka qaybgalayaan saddex boqol oo dhallinyaro ah waxaana ay u waratay wariyaha v o e zaare cabdi axmed ugu horreynna waxa ay faahfaahin ka bixinaysaa tartanka ciyaaraha ee hadda socda kulanka tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee hadda ka socda magaalada muqdisho waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda oo kaashanaysa dhinaca farsamada iyo shuruucda u taalla xiriirka kubadda cagta qaranka ayaa waxay u qabatay dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir tartan ciyaaraha kubadda cagta kaasaa socda wuxuuna qeyb ka yahay barnaamijka horumarinta isboortiga ay ugu talagashay xukuumadda gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada isboortiga sideedana waa aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka leeyahay horumarinta dhalinyarada iyo isboortiga iyo qorshe howleedka wasaaradda u degsan barnaamijka ra-iisal wasaare xasan cali kheyre uu geeyey baarlamaanka annagana kaasaan ku shaqeynaa ka wasaarad ahaan alxamdulilah tartankaana jira oo bilowmay furitaankii maalintii ahayd wareega kooxaha ay ku sameeyeen toddobadii bisha jimcihii oo bisha sideedda ahaydna waxaa furmay isku-aadkii kooxaha labadii koox ee ugu horeysay gobolka banaadir iyo jubbaland hore waxaa usoo ciyaaray hirshabelle iyo koonfur galbeed haddeer waxaa soo gabagaboobay kulanka galmudug iyo banaadir waxaa cayaari doona puntland iyo hirshabelle arrintan isboortiga tartankiisa waxaa noo dhinac socda qabashada shirweyne qaran ee dhalinyarada qaranka soomaaliyeed oo aan saddex boqol oo dhalinyaro oo dalka soomaaliya kasoo kala jeeda aan isugu keenayno toddobiyo tobanka ilaa sagaal iyo tobanka isla bishan december haddii allaha awoodda la ogolaado oo aan ku qaban doono magaalada muqdisho waana la wada ogyahay wasaaradda waxay dejisay siyaasadii qaran ee dalka markii ugu horeysay ay dowladda ka leedahay dhalinyarada soomaaliyeed waxaanan rabnaa haddii tartan ii shirweynaha noo dhammaado oo aan lagu wada ballansan yahay in aan bilowno dejinta siyaasadda qaran ee isboortiga soomaaliyeed insha allah waa gartay marka bal wasiir waxaad iiga warantaa xaaladda guud ee dhalinyarada soomaaliya marka wakhtigan la eego maxay ka taraysaa ama kusoo kordhinaysaa isboortiga iyo abaabulkan dhalinyarada haatan aada wadaan
siyaasadan qaran ee dhalinyarada ayay kulligeed ku wada dhex jirtaa dhibaatooyinka gaar ah ee dhalinyarada u haysta duruufahaas ay ku sugan yihiin iyo filaqsanaan badan oo ka jirta sidii wax looga qaban lahaa loona horumarin lahaa dhalinyarada soomaaliya soomaaliyeed qeybta isboortiga iyo qeybta horumarka dhalinyaradana iyada ayay ku jirtaa waxaanan rabnaa maadaama ay kasoo wada tala bixiyeen baahiyaha ay qabaan si dhalinyarada soomaaliyeed ay duruufahaas uga baxaan dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gaar ahaan xukuumadda ayaa damaanad qaadaysa haddii alla idmo wax badan oo hadeer wax aan ka qabanayaa jira sida dejinta siyaasadaas qaran oo loo raacayo in waxyaabaha da dalka ka socda ay qeyb ku noqdaan dhalinyarada shaqa abuur bashaqa la-aan badan ay sheeganayaan si tahriibka iyo daljacaylka loo baro looga baajiyo si socodkaas qurbaha ay danaynayaanna dalkooda loo dareensiiyo wadaniyada loo baro soomaaliya waxay noqotay qaranka ugu dhalinyarada badan adduunka ayaa loo aqoonsaday waxaadna og tahay taariikhda qarankeena xornimadii iyo heriadii gumaysiga tuuray saddex iyo toban dhalinyaro oo aan fursadaha ay dhalinyaradeena haystaan aan haysanin oo xag aqoon xag dhaqaale iyo xag tala ka bixin ayaa kuweynan maanta ay haystaan marka xoogga intaas la eg ee lama dafiri karo in laga faa'iidaysta ayaa loo baahan yahay saas daraadeed dhalinyarada maadaama ay xooggaas maangaabka uusan ogeyn ay yihiin ayaga laftirkooda aan is ogeyn in haddii allaha awoodda la ogolaado la jiheeyo waxayna ku salaysan tahay qiyaasaha iyo tirakoobyadii ugu dambeeyey ee dalka laga sameeyey ayaa xaqiijiyey doorkaas ay dhallinyaradeena leedahay heer caalami qaramada midoobay iyo wadamada ay hay-adaha qaarkood ay wax nagala qabtaan heer qaaradeed iyo ururada kale ee adduunka ayay la jaanqaadi doonaan qorshahaasaa ku salaysan shuruuc gaar aha loo aasaasayaa dastuurka dalka u yaallo oo kumeel gaarka ayaa dib u eegis u baahan oo aysan wax badan ku lahayn dhalinyarada iyo isboortiga iyadana meelaha ugu waaweyn in aan ka fiirino sidii loogu heli lahaa taariikh koobanna looga fasiro taariikhda markii ugu horreysay iyo oo loo diyaariyey iyo mashaariic fara badan oo lagu horumarinayo dhalinyarada ayaa qayb ka ah haddii allaha awooda leh uu ogolaado wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee soomaaliya khadiija maxamed diiri ayay taasi ahayd oo u warramaysay wariyaheenna v o e zahra cabdi axmed dhegeystayaalla waxaa naga xusuustana qaybta labaad ee waraysigaasina inaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena doornimo ee berito hadduu eebba yidhaahdo
duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu mar kale idin leenahay waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington magaalada jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey carwo muddo lix maalmooda ka socotay magaaladaasi taasoo ay kasoo qayb galeen boqolaal shirkadood oo ka kala socday gudaha jabuuti iyo weliba deegaanada jaarkala carwadan oo ay soo qaban qaabisay rugta ganacsiga jabuuti ayaa wariyaha v o eda sagal siciid faarax ay la kulantay qaar ka mid a dhallinyaradii iyo weliba dadkii kasoo qayb galay islamarkaana ay wax ka weydiisay waxyaabaha ay kusoo bandhigeen carwadani waxay ahayd tii ugu horreysay ee nooceeda oo kale ah ee lagu qabta dalka jabuuti waxaana soo qabanqaabiyey carwadaasi guriga ganacsiga oo ugu dabaaldegayey boqol iyo toban sano guuradii kasoo wareegtay markii la dhisay guriga ganacsiga kun sagaal boqol iyo toddobadii waxaana kasoo qaybgalay bandhigga carwadaasi ganacsato kala duwan oo ka kala yimiday dunida daafaheeda kuwaasoo kusoo bandhigayay ganacsigooda kala duwan iyo waxyaabaha ay sameeyaan dhinacooda dhallinyarada ganacsiga ku jirta ee dalka jabuuti ayaa waxay kusoo bandhigeen ganacsigooda qaybihiisa kala duwan haddaba qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo mikrofoonkan la dhex maray ayaan wax ka weydiiyey carwada iyo waxyaabihii ay kusoo bandhigeen waa khadar cumar waa carwo fiican tii ugu horeysay maanta waddanka ka dhacda waxaan rajaynaynaa inay sidaas si la-egaa u sii socoto oo lasii wado annagu waan ka soo qayb galnay kolkii ugu horreysayna noo sheegayba waxaan soo dhignay maqsin in la yidhaahdo reanimationka waa waxaan dhignay meesha waa rubu qofkii bili-aadankii matelaya oo maxay ahayd sidaan u samayno formationyaal iyo u tusno sidii maxay ahayd loo qaabili lahaa qofkii kolkuu dhibaata ay ku dhacdo oo loo daweyn lahaa qalabkii lagu daweynayna way ag taallaa oo la socdo sidaa daraaddeed waxaan nahay dakhtaradaan la shaqaynaa dokteerada surjariga directionka ayaan la shaqaynaa siday maxay ahayd qalabkii u baahnaayeen iyo sidii loo shaqayn lahaa dakhtarka dhexdiisa structurationkii aanu la dhigsi lahayn formationkiina ku jirto min dokteerkii ilaa iyo nersigii si loo formayn lahaa qalabkii siday isticmaali lahaayeen siday qofkii u qaabili lahaayeen ay u daweyn lahaayeen waxaa la idhahdaa hanaa cabdiraxiim oo waxaan ka socdaa shirkadda wanayaadka
maxaad samaysaan markaa waxaan ku shaqo leeyahay meesha biyaha muulka safaysa oo markaas siba anaaliiska biyaha waan waan eegaa waxa ay ku dhex jiraan haa dad badan baana soo buuqday waxaan kula kulmay dad badan oo doonaya inay ogaadaan biyaheena sidaan u safayno iyo iyo shaqadaan qabno iyo oonaadku waxay dadka u bropousinayso maxaad geedahan maxaad ka beertaan mashmuumka waxaan ka beernaa horta biyihii mu biyaha muulkoo la safeeyey marka ugu horeysay soo galaan shirkaddeena sidaa sidan bay ueegyihiin haayakoo wasakha marka la safeeyo sidaasay noqonayaan hadhow toolena waxaan ka beernay mashmuumkan oo kale markaa dadka beeraha way anfacayaan dadka beeraha u anfacayaan halkay biyaha aacabka intay isticmaali lahaayeen ee biyahan badda lagu tuuri lahaa waa loo soo safeynayaa oo waana lagu proposinaa ka warran carwada iyo dadka yimid soo aragtaan wallahi horta waa shay wanaagsan aan la kulannay iminka ahaan maarkay igu horraysay ayaan meesha usoo aan wax soo bandhignay tahay wax badanna waan ka faa'iidaysanay iyagana wax badanna way naga faa'iidaysteen aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb gala munaasabadan ee ninkan waa nin mahadnaqaya viyooda wallaahi horta tagu horeysa horta isbarasha dhacayso dadka maarata waa isdhex galaya markaas dhex gala ayagan danba u tahay maarata inay dee waxay aqoon leeyihiin soo bandhigaan sidoo kale waxaannu kula kulnay goobtaasi oo aannu wax ka weydiinay ganacsato ka kala yimiday dalka jabaan iyo somalilan kuwaasoo halkaasi ku soo bandhigay ganacsiyo kala duwan asalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhaha aamina faarax caarshe waxaan ka socdaa multicultures businesskayga number one waa kalluumaysiga dooyaan dooyaha waan sameeyaa berberaan dooyaha ku sameeyaa kalluunka berberaan ka soo saaraa beeyadana wax yar baan kaga jiraa hadda bandhigan waxaan keennay maxaan ku idhaahdaaye beeyadii oo ah aan damacnaynay ma garanaysaa producti somalilan waxaan keennay isna ma garanaysaa xabagtii kale dhirta waxaan keennay kalluunkeennii xaniidka ahaa ee maxay ahayd tooy la doonayey ee maadaamaan carwo joogno aan ugu talagalay wadammada aan lahayn badda inay qaataan waa muqmadii maxaan ku idhahdaa badda waxay ku oolaysaa sannad dhan asalaamu calaykum waan salaamaynaa waxaanu joognaa jabuuti waxaanu ka soo qayb galnaa aniga mino carwadan lagu qabanay jabuuti ugu horraysay afartan san jir bay gaadheen jabuuti marka waxaan ku faraxsanahay inaan somalilan matalayno waxaan anigu ahay oo ka soo qayb galay farmasigayga waana farxad aynoo tahay inaan dalkayna ijaarka aan ka soo qayb galno aad iyo aad baad umahadsantihiin waxaanu leenahay ku soo dhowaada cilmi medik carwadii ganacsiga uu soo qabanqaabiyey guriga ganacsiga dalka jabuuti gabagabadii waxay ku soo dhammaatay jawi aada u wanaagsan gudoomiyaha rugta ganacsiga yuusuf muuse dawaale oo soo xiray munaasabadii lagu soo gabagabaynayay carwada ayaanu wax ka weydiinay dareenkiisa si qurux badan bay u dhammaatay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay yaa noo suurtageliyey inay dhammaato dadka meesha ka soo qayb galana dad walaala oo waxaan arkaynay faanfaan iyo farxad ay ku jirto waxaana sharaf noo anaka haddaan rugti ganacsiga nahay in taa tuka qurux badan aan samayno sanadkiina kol aan ugu yeedhno dadka aan nidhaahno kaalaya ka soo qayb gala waddanka barta shararka aan qabanqaabanayno wax ka barta dadka isku imanaya wax ka barta dadkan baacmisharkana laysku baro dadkii baacmisharka ahaa ee dibadda ka yimid iyo kuwii gudaha joogay baa isbartay kuwii meesha wax soo qabanqaabiyey wax dhigay iyo kuwii dibadda ka yimid ee baranaya yaa isku yimiday dadkii garanayn shirkadahaas inay waddanka barhkood ku jiraan ayaa bartay dee waxaas waxaan malaynayaa dadaal weyn oo allaa weyne yaa ka yimid xaggaas qurux badan ilaahayna waan ku mahadinaynaa madaxweynaha iyo marwadiisa iyo dowladda gaar ahaan ra-iisul wasaaraha wuu ku mahadsan yahaan leenahay ee gudoomiye carwada waxaa dhex socday shiraad kaga hadlayseen sidii kor loogu qaadi lahaa ganacsiga goonida loo leeyahay shirkaasi maxaa ka soo baxay isagana in dadka baacmushirka ah ambalese laamaha gaarka loo leeyahay ay shir galaan go-aan ka soo saaraan bayaan ka soo saaraan ah in ay ka qayb galaan horumarka wadannada jaarka taasna ilaahay baa suurtogeliyey khabiiro siddeed iyo labaatan ka tirsan baan dibadda ka keennay profeor carlos lopez ninka laydhaaho oo khabiir aad loo yaqaana adduunyada looga yaqaanaa ayaa daadihinayey waxaa kaloo daadihinaya doctor constantinos ninka laydhaaho ee united nationka waxyaalo qaarkood ka qaybtay mas-uuliyiin kale oo badan oo faransiiska maraykanka ingiriiska iyadana waxaan iloobin karayn walaashay yusur oo maraykanka nooga timid ee minneabolis oo yadna ahayd xagga haweenka qabanqaabadii ugu weynaaya samaysay maxaan ku dhaha xagga maskaxmaalka amba expertiiskayga xagga sidii horumar loo samayn lahaa dadka camal la'aanta wax uga tari kari lahayn dadka oo dhan baa ka qayb galay dadkaana waxaan u celinayaa mahad gaaraan u celinaya
waa hagaaga dhegaystayaal warbixintaasina waxay ugu dambaysay islamarkaana amaba magaalada jabuuti nooga soo dirtay wariyaha v o eda sagaal siciid faarax islamarkaana waxay kaga warramaysay carwadii lagu soo gabagabeeyey dhowaan magaaladaasi jabuuti haatana balan jaleecno shirwacow dhinacii heesaha waxaan soo qabanaynaa codadkii guula simba iyo asmalof
alxuulalcayn xalaal xalaal dhaalad gubay ta ku xidhan kashee ku xadaraysataa
kii lay xuule xaqu yeeshayo xubbiyan guuray guuray
asal xuur alcayn xalaal xalaal dhaalad gubay ta ku xidhan kashe ku xadaraysataa
kila ixule xaqu yeeshayo xubbiyaan guudhin guudhin ila xoojiyo
kula xoojiyo ma xumaynaye adiguna xushmeewa xerkii gobtee
hurma dhaqankiyo xilkaaskaygiyo xeel dheerida dheerida xikmad badanida xikmad badanida
kula xoojiyo ma xumaynaye adiguna xushmeewa xerkii gobtee
hurma dhaqankiyo xilkaaskaygiyo xeel dheerida dheerida xikmad badanida xikmad badanida
waynu xerogalno rabbi baa xukumee sidu xaal noqodaanana ku xamdiya maani sidu xaal noqodaanana ku xamdiya
waynu xerogalno rabbi baa xukmi sidu xaal noqodaanana ku xamdiya macaano sidu xaal noqodaanana ku xamdiya Ah.
waa xariiri dalkii ku xareedi xareedi cabtee xarakada badanaa xadantoodae
xubna wada dhasha iska xiga dadko way isxeeriyaan xeeriyaan waana xalwada
oo xariiri dalkii ku xareedi xareed cabtee xarakada badanaa xadantooda
xubna wada dhasha iska xiga dadko way isxeeriyaan waa hagaagi dhegaystayaal waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen codadka fanaaniinta guuleed simba iyo weliba asma loof waxaad ku dhegaysanayseen idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaar ah nuur xasan nuur mahadsanid shirwac kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha magaalada muqdisho waxaa ka soconaya tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka xulka banaadir ayaa usoo baxay wareega semifinalka kadib markii uu shalay saddex gool iyo eber uu uga awood sheegtay xulka kubadda cagta ee galmudug galabtana waxaa fooda isdaraya xulalka xulka difaacanaya koobkan ee puntland iyo xulka hirshabeelle dhinaca ingiriiska haddii aan eegno galabta iyo caawa kulamo xiise leh ayaa jiro oo ka tirsan horyaalka premier leaga kooxda benley waxay la ciyaaraysaa stoke watford ayaa booqanaysa crystal palace halka chelsea ay aadi doonto kooxda hersfield town dhinacaas iyo tartamada yurubna waxaa shalay galab lagu dhawaaqay isku aadka wareega lix iyo tobanka ee koobka horyaalada yurub ee champions leaga kooxda difaacanaysa tartankan ee real madrid ayaa ku beegantay naadiga lacagaha badan la geliyay sanadkan ee paris saint german ee dalka france real iya- iyada ayaa ku guulaysatay labadii sano ee lasoo dhaafay koobkan su-aasha taagan ayaase ah markeedii saddexaad oo xiriir ah iyo markeedii saddex iyo tobanaad ma qaadi doonta ingiriiska oo ay sanadkan matalayaan shan koox ayaa kooxda chelsea waxa ay ku dhacday kooxda barcelona oo ay marar badan isku aadeen tottenham oo iyana ah koox ka dhisan london waxay fooda daraysaa yuventus manchester united waxaa lagu beegay kooxda sevilla manchester cityna waxa ay isku dhici doonaan basel halka liverpool ay la ciyaari doonto kooxda porto kooxda ka dhisan caasimadda roma ee talyaaniga ee roma ayaa iyadana lagu aadiyey naadiga shakhtar ee dalka ukraine halka bayer muniq ay ku dhacday kooxda beshiktash ee dalka turkiga koobka kale ee dalka qaaradda yurub laga ciyaaro ee yuruba league ayaa isna la sameeyey wareegiisa labaiyo soddonaad oo isku aadka eh kooxda brushia dortmund ayaa la ciyaari doonta atalanta oo ka dhisan talyaaniga nice waxay la ciyaareysaa locomotiva moscow copenhagen waa f c copenhagen iyo atletic madrid ayaa isku aaday dinamo kiev waxay la ciyaari doontaa e a k athens celtic iyo senat petersburg ayaa is arki doona napoli waxay la ciyaareysaa leipzig kooxda c s k moscow iyo red star belgrade ayaa iyana isku aaday leon waxaa lagu beegay viareal real sociedad iyo kooxda kubadda cagta salisburgna way is arki doonaan kooxda kubadda cagta ee a c milan waxaa lagu beegay kooxda ludogretis halka maksey iyo braga ay fawda isdiri doonaan arsenalna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda ku cusub tartankan ee ostersand xubinta ciyaarahana dhegaystayaal waa naga inta
waa hagaag dhegaystayaal xubintii ciyaaraha iyo weliba nuur bukhaari aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabada idaacadda ayaynu ku dhownaayeen mar kale dibu jaleecno dhinacyo kaalmaha heesa ah waa codka fanaanada kiin jaamac yare iyo weliba maxaan ku sugaa jacaylka
kusiiya naftahayda saaka anu hoon ku sagsaagin goorna ku soore qudhahayda taada anuun ku saluugin maalin hoyhooy kusiiya naftahayda saaka anu hoon ku sagsaagin goorna ku soore qudhahayda taada anuun ku saluugin maalin dhaaxaanu samree maqnanta maxaan ku sugahaa jacaylka dhaaxaanu samree maqnaantaadaha maxaan ku sugahaa jacaylka dhaaxaanu samree maqnaanta maxaan ku sugahaa jacaylka dhaaxaanu samree maqnaantaadaha maxaan ku sugahaa jacaylka sadriga kula mahaanshakaaga anuun siina heheed siina kahaaga guurin ka soomay ragihii dartaada anu hon ruux kula simaynin sadriga kula mahaanshakaaga anuun siina siina kahaaga guurin dhaaxaanu samrehe maqnanta maxaan ku sugahaa jacaylka dhaaxaanu samree maqnaantaada maxaan ku sugaa jacaylka waa codka fanaanada kiin jaamac yare dhegaystayaal waxay gebagabo tahay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta way halkan si wadi jira idinkala socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo aniga oo cabdixakiim maxamuud shirwac iyo guud ahaanba bahda v o edle sidaayo nabadgelyo
asaqda dhexashahe kadaadii ku gahaadhay ilaa salaadii sawdkii haasaha wahaagii ku seexshay lahaa wilahabta dooxan dhaaxaanu samrehe maqnanta maxaan ku sugahaa jacaylka dhaaxaanu samree